ramadaan kariim subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn ee warkeena subaxnimo aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa ciidankii lagu soo tababaray dalkaasi ugandha kula dardaarmay inay amniga magaalada muqdisho guud ahaan dalka u diyaargaroobaan siday uga qayb qaadan lahaayeen wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xiriirkii u dhexeeyay dalalka cuuba iyo sidoo kale ay tahay soomaaliya mid loo baahan yahay islamarkaana meesha uu ka saaray midmadow dadku inta badan ku jiray dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in diyaargarow lagu jiro sidii loo qaban lahaa ama wax looga qaban lahaa dadkii iyagu ka qeybta ka ahaa dabkii dhowaantan islamarkaana weerarka lagu qaaday xarun ganacsiya ku taalla magaalada boosaaso magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa saaka degan kadib markii maalmihii lasoo dhaafay shalay ugu dambeysay dagaalo ay ka dhaceen akhbaaraadka dibaddana wararkii ugu dambeeyey gudaha dalkaasi ukrain iyo weliba kuwa caalamka ayaad ku dhagaysan doontaan wararkeenna
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen waa qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegaystaal kusoo dhawaada warka oo faahfaahsan xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay dhowaantana safiir dowladda dalka cuuba ay u aqoonsatay inuu safiir uga noqdo dalkaasi gudaha dalka soomaaliya cuuba ayaa la sheegay in inta badan shacabka soomaaliyeed ay ku xasuustaan dagaaladii ka dhacay gudaha dalka etoobiya gaar ahaan dagaalkii ii ay qeyb ka ahayd inay dowladda dalkaasi cuuba ay gacan siiso dowladda dalka etoobiya muddo ku dhow afartan sano kadib ayaa safiirkeeda dhowaantan waraaqii aqoonsiga waxaa ka gudoomay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud kadib markii dhowaantan dowladda dalka cuuba ay usoo magacowday safiir cusub gudaha dalka soomaaliya hadda falcelin badan oo ka dhalatay arrintaasi ay shacabka soomaaliyeed iyo qaar ka mid a siyaasiyiintu isladhex mareen ay ka mid tahay sababta xilligan kusoo beegtay in dowladda dalka cuuba ay safiir ay usoo magacowda gudaha dalka soomaaliya inaan la dhammayn khilaafkii ka dhashay in dowladda dalka cuuba safiirkeeda laga ciiriyo gudaha dalka soomaaliya islamarkaana dowladdii dhexe ee soomaaliya cuuba ay u aragto cadowga soomaaliyeed laakiin muddo afartan sana ah kadib ayay dowladda dalka soomaaliya danjiranimadii waraaqa aqoonsiga ay ka gudoontay dowladda dalkaasi cuuba wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya abshir cumar haruuse ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi inta badan dadku isla dhexmarayeen isagoo ka hadlayay guddoonka waraaqaha safiirka cusub ee daladka dalka cuuba ee soomaaliya usoo magacowday ayaa yidhi waxay noqotay hadda midooda yurub ay samaysay toddobiyo labaatan waddan baa istoontay oo samaystay urur waad ogtihiin xilligaas aynu joogno waxaa jiray jarmalkii wuu qaybsanaa wuu midoobay sidaas taa cagsigeeda waxaa jiray sofiyetki ama waddankii la oran jiray midoogii russia oo markaa qayb ka ahaa arrinta hadda aad weydiisay xaaladii toddobaatan iyo toddobadii wadamo tiro badan baa ku midaysnaa wuu burburay oo waxay noqotay maanta wadamo badan oo isaga ka baxay ee burburkiisii yacnaa noqday wadamo gaar ah inay inay badan yihiin taa waxaan oga jeedaa inaanay marna adduunyadu halkii ay joogtay aanay joogin haddii macnaha su-aashooda la xiriirto col baynu ahayn waynala dagaalameen waxay garab siinayeen dowladda etoobiya oo markaa aynu dagaalamaynay dowladda etoobiya laftigeedii baa inala joogta iyadiiba ciidamadeeda inala joogaan iyadii baynu saaxiibtinimo iyo iskaashi samaysanay iyadii ayaa taariikhdii xilligaa jirtay ee ku salaysnayd dagaalka iyo fidnada iyo iyo colaadda joogtada ah ay isbedeshay oo saaxiibtinimo iyo waxwada qabsi ay noqotay marka kuuba oo iyada laf ahaanteedu dagaalka ka hor aynu saaxiib ahayn walow wakhtigaas soomaalidu ay isticmaalaysay ee ka mid ahayd waddamadii hanti wadaagga ahaa maantay iyadana waxba kuma jabna inay inoo timaado oo ay qayb ka noqoto midda kale taas waxaa qasbaya
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ah mudane haruusi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in lasoo gebagabeeyey islamarkaana xilligan aysan ahayn khilaaf ka dhex jira dowladda kuuba iyo weliba sidoo kale shacabka iyo weliba dowladda soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay ciidanka iyagu qeybta ka ahaa tobabar dhowaantan loogu soo xiray gudaha dalkaasi ugandha ciidamada qalabka sida ayaa sheegay inay u diyaargaroobaan sidii amniga guud ahaan dalka iyo weliba magaalada muqdisho qayb ay u qaadan lahaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ciidankaana ay u diyaargaroobaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba sidoo kale amniga guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada muqdisho
nabad sugid leh oo shacab leh oo maamul degmo iyo maamul maxaan ku irahdaa waaxeed iyo maamul leh ayaa amniga caasimadda ka ka wada qeyb galaya idinkuna qaybaad ka tihiin haddii aad la yidhaah waxaan aada iyo aada u rajaynayaa roolka doorka aada leedihiin mid lagu daysada inuu noqdo oo dadku ay uay ku farax geliyaan askari soomaaliyeed oo amnigooda sugaya oo taagan marka ay arkaan dadku waa farax gelinaysaa aada iyo aada ayay ugu farax geliyaan waxaan rabnaa waxaa u taagan tihiin cadowga waxaad saaxiib la tihiin oo u turaysaan oo u gargaaraysaan oo u naxariisanaysaan dadkiina xushmad iyo karaamo iyo qadarin dadkiinu inay yeeshaan aada rabtaan yeelashadaasi waxay ka bilaabataa idinka inaad dadka ixtiraam u muujisaan inaad muxuu ahay dhowris u muujisaan inaad qadarin u muujisaan markaas kadib ayaa dadkuna ay dareemayaan adduunyaduna ay u dareemaysaa dadka soomaaliya dad macno leh oo qiimi leh inay yihiin intaasoo dhan furaha iyo albaabka laga galo waa adinka waa u taagan tahay naftaadaad u soo hurtay waa u dhimanaysaa waa u dhaawacmaysaa inaad marka aada ixtiraami weyso dadku ayagaaba ku jecel oo ku rabo oo ku soo dhaweynaya laakiin dee qofka fiican asaa socda ixtiraamkana dhinaciisa ka garanaya laakiin mid mid xunaa ku dhex jiri kara mid mid xoogaa muxuu ahaaye maskaxdiisu ay si tahay ayaa ku dhex jiri kara kuwaas waayo kuwa la rabo inaad daadaysaan oo aadan ku caroonina oo aadan maxaan ku raha ciqaabinina oo aad hadduu caraysan yahay maanta aad tiraadin raalli ahow adigaa muxuu ahay saas ma ahay waayeelka caruurta iyo dadka qaba baahiyaha gaarkaane inaad mar walba gacanta qabataan ood u gargaartaan waay oo isku soo celceliyo warku wuxuu ku dhan yahay dadkiina u naxariista cadowgiinana ku dhiiranaada labadaas un waayo waxay ka kooban intaasoo dhan marka markaad ciidan tihiin mid baa isku fuuqsata midda isku fuuqsata waa maxay waa disabiliin disabiliin iyo kala dambeyn sarkaalka sarkaal xigeenka madaxda ku ah horjoogahaaga in aada awaamirtooda aada dhegaysato waayo saraakiishu waa tiro aada iyo aada u yar ciidankuna waa tiro aada iyo aada u badan ciidanku askari walba sida uu rabo sarkaalku iskuma aad aadi karo askarigaa muxuu rabaa saan kana muxuu rabaa saan kana muxuu rabaa saan laakiin sarwaalku wuxuu ka shaqayn karaa waxa askarta dhan danta u ah nidaamka u ah quruxda u ah sharafta u ah dantooda caamka iyo masaalixdooda caamka ayuu sarkaal ka shaqayn karaa idinka marka ka ciidan ahaan askari ahaan maxaa karaa inaad sarkaalka isku jimaysaan ood raacdaan taliyaha muxuu yiri awaamirtu maxay ahayd sidee u arkaa inaad raacdaan oo aada awaamirta saas waana muhiimadda iyo mabda-iyan disibiliinku inta uu leeyahay waay askar iyo ciidan xooggiisu kama soo sako maraan disibiliin hub waaweyn iyo taangiye iyo gantaalo haddii aada haysato xataa laakiin disibiliin iyo ismaqal iyo kala dambeyn aanay jirin gantaalahaagu waxba ma taraan iyo xabadaada faraha badan ood haysato waxba ma taraan laakiin markaad tiro yar tahay laakiin aada ismaqlayso ood kala dambeyn leedahay oo disciblin aada leedahay cid walboo xoogan adaa ka badan sidaas ayaana sunnada nolosha tahay sidaas ayaana awaamirta ilaahay ay tahay qur-aanka aada iyo aad ayaad u taqaanaa kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atin kaiir aayaadka qur-aankaa soo maha meeqo ayaa meeqo kooxoo yar ayaa
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda soomaaliya faarax xasheekh cabduqaadir ayaa oo ku sugan dalka hindiya ayaa kulamo gaara la yeeshay hay-adaha waxbarashada ee madax ka tirsan dowladda dalka hindiya wasiirka ah oo ay weheliyaan qaar ka mid ah shaqaalaha iyo weliba safiirka dowladda dalka ah soomaaliya iyo hindiya ayay qunsulka guud ayaa waxaa sidoo kale kulan la qaateen qaar ka mid ah madaxda dalka waxaana kulanka la qaatay ka mid ah doctor baradeb rajo burjad xogayaha guud ee galbeed asia ee waqooyiga bariga afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda dalka hindiya kulankan waxaa looga hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa wada shaqeynta iyo weliba koruqaadinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga ka dhexeeya dalalka hindiya iyo soomaaliya dhanka kale wasiirka ah wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in deeqaha kala duwan ee dowladda hindiya ay siiso sim cusub islamarkaana islamar loo maareyn doono hanaanka ay wasaaraddu ay soo saartay dhanka kalena wasiirka dowladda hindiya u qaabilshan arrimaha afrika iyo weliba sidoo kale bariga asia ayaa u qaabilsan deeqaha waxbarashada ee caalamka ee dowladda hindiya indian council for cultural relations ayaa waxa uu yahay in dalalka ka faa-iideystaan deeqaha kala duwan ee dowladda dalka hindiya dhinaca waxbarashada ay u siiso sidoo kale wasiirka ayaa kulan la qaatay qaar ka tirsan madaxda macadka tiknolojiyada dalka indiya indian institute of technology delhi waxaana sidoo kale wasiir faarax cabduqaadir uu sheegay in dowladda dalka uga madcelinay hindiya deeqaha waxbarasho ee inta badan soomaalida ardaydooda ay siiso waxaana sidoo kale kulamo ula qaadan doona qaar ka mid ardayda wax ka barata qeybaha kala duwan ee ku yaala dhinacyada jaamacadaha dalkaasi hindiya halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho oo soomaaliya akhbaaraadka dibaddana toddobiyo tobankaha bisha ramadaan ayaa ah maalintii u dhacay dagaalkii beder ee u dhexeeyey gaaladii qureysheed iyo weliba hogaankii markaasi uu gacanta ku hayay muslimiinta nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam toddobiyo tobanka bishan aynu ku jirno ee ramadaan ay ah markuu dhacay dagaalka beder oo inta badan khasaaro badan oo kasoo gaaray gaaladii qureysheed ee xilgaasi iyagu isku dayey inay ka awood badnaadaan islaamkii markaa tiradoodu aada u yarayd dagaalkaasi uu ahaa mid aada u xoogan islamarkaana inta badan gaalada qureysheed ay ahaayeen in ka badan toban kun oo ciidan halka muslimiintu ay ahaayeen tiro gaaraysa oo keliya kun ciidan taa oo guusha markaasi dagaalkii beder uu ilaahay u haleeshiiyey muslimiinta iyagu dagaalkaasi qeybta ka qaatay dhammaantood toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka bisha ramadaan ayaa lagu xasuustaa inay dhaceen dagaaladii uxud iyo weliba sidoo kale beder beder oo maanta kale dadku inta badan ay u dabaaldegayaan toddobiyo tobanka halka sidoo kalena sagaaliyo tobanka loo dabaaldego dagaalkii uxud ee dhex maray gaaladii weliba sidoo kale muslimiinta xilligaasi ay hogaaminayeen qaar ka mid ah hogaanka hogaanka markaasi gacanta ku waahiyey islaamka waana laba xafladood oo islaamku maalinta bisha ramadaan ay ku jirto ay u dabaaldegaan guud ahaana warkii subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan kheyrtana dhegeysanaysa waa nagaynta
wararka aad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel